bismillahi raxmaan raxiim runaantii maanta duhurnimadii waxaa halkan ka dhacay qarax runtii nasiib darri ah oo dad soomaaliyadoo shacaba ay ku waxyeeloobeen waxaan rabaa marka horeeto inaan uga tacsiiyiyo dadkii shacbiga ahay saddexda ruux oo halkan ku geeriyooday ilaahay jannadii farduus ugu bishaareeyo dadka kale shacbiga ah oo soomaaliyada iyagana shanta ruux oo halkan ku dhaawacmay waxaan u rajaynaynaa caafimaad deg dega sida idiin muuqata halkani waa maqaaxi bulshadu ay isticmaalaan oo degmada shubis ku taalla agagaarka bayxaani ayay u dhowdahay waa maqaaxi runtii bulshadu intooda badan ay isticmaalaan waa maqaaxi runtii dadweynaha shacbiga ah oo caadiga ah ay yimaadaan mar walba ay ka cunteeyaan xilliyada qadada iyo xilliyada quraacda iyo cashada intaba ay ka yimaadaan waxaa runtii marka nasiib darri ah oo runtii aad iyo aad wax looga naxaa looga xumaado ah in meelaha dadweynaha oo shacbigu ay isugu yimaadaan oo sida maqaaxiyada ah in ay la beegsadaan nimankan arxandarrada oo argagixisada ah runtii ummadda soomaaliyeed u soo jeestay inay dhibaateeyaan oo dabar jaraan u soo jeestay waxaan leenahay idinka ayaad dabar go'aysaan idinka ayaa baaba'aysaan shacbiga soomaaliyeed ma ku baaba'aya dhibaatada maanta halkana la damacsanadayn oo ahayd inay maqaaxida dadka masaakiinta oo maatida oo u soo qado doonanaya inaad wax ku yeelaysaan waxaa ilaahay mahaddiisa runtii inaynan sidii loo rabay iyo qaraxa weynankiisa iyo dhibaatada uu geystay inaynan islahayn taana waxaan uga mahad celinaynaa runtii allah weyn subxaana wa tacaala oo maqaaxida gudaheeda hadda hal qof unbaa ku dhaawacantay laakiin bannaanka runtii wadaad waayeelah oo halkan ku ganacsado oo deegaanka iyo degmada si fiican looga yaqaano oo cuuriyaan hoojiisa oo meesha wax ku gadanaya oo gaarigacan runtii quutulyoomkiisa carruurtiisa uu soo raadsado yaa halkaa ku dhintay iyo sidoo kaleeto laba carruurah oo iyaguna ka mida dadka baabuurta dhaqa oo iyaguna quutulyoomkooda ka raadsada yaa ku dhintay iyagana halkaa waxaa sidoo kaleeto ku dhaawacmay gaarigaa dhagaxlaha ad u jeeddaan oo waddada maraayay saddex qof oo saarnayd iyaguna dhaawaca ka soo gaartay waxaan leenahay marka runtii dadweynaha shacbiga reer shibis khaasatan waxaan ugu baaqaya mar labaad ugu celinaya waad u jeedaan dhibaatada iyo shacbiga ay nimankan arxandarrada argagixisada ah runtii ay geysanayaan inayna u kala socnayn askari iyo dowlad iyo shacbi intaba uma kala socno waa dad u soo jeestay inay shacbiga soomaaliyeed dhibaateeyaan inay dhibaateeyaan dadka masaakiinta oo maatida inay dhibaato u geystaan dad u soo jeestay waxaan leenaha marka si wada jira ummadda soomaaliyeed inay dhinac uga soo wada jeesato sidoo kale dadka laabiyada ama maqaaxyadaha meelaha babliga ah inayna hortooda ka ilaaliyaan gawaarida laysaga soo baakimayo oo looga tagayo inay si deg dega usoo wargeliyaan hay-adaha ammaanka iyo xarumaha degmooyinka runtii halkan waxaa ka agdhow xarunta laanta degmada ka agdhow sidoo kaleeto xarun jagboynti oo halkan ciidana ku taallo inay si deg dega usoo wargeliyaan gawaarida ay ka shakiyaan oo layska soo dhigaayo oo meelaha inta laysku soo dhigo looga tagaayo dadka soomaaliyeed lagu dhibaataynaayo inaad gacan naga siisaan shacbiga soomaaliyeed khaasatan dadka shibis deggan waxaan mar labaad ugu baaqayaa iyo mar saddexaad in gawaarida sida micno darrida meelaha inta loo dhigo looga tagaayo inay hay-adaha ammaankai ugu dhow ay soo wargeliyaan dadka la dhibaataynayo maalin walba loo jeedaahi waa shacbiga waay waxa la dhibaataynayo la rabo in la dabargooyo waa shacbiga soomaaliyeed waa cadow guud oo ummadda soomaaliyeed ay leedahay cadowgan marka waxaan leenahay mar labaad iyo mar saddexaad ugu baaqaya dadka shacbiga ah ee deggan degmada oo muwaadiniinta ah inay la shaqeeyaan hay-adahooda ammaanka inay soo sheegaan gawaarida ay ka shakiyaan inay soo sheegaan dadka ay ka shakiyaan intaba aadaad u mahadsantihin wasalaamu calaykum inta hor dhigaan ku qarxiyaan ee ay dilaan ilmihii casayayaasha ahaa oo ay waxa dhintay ay yihiin nin gaari gacanla ah ee shaamba iibinayey ee lug ka go'an inay maanta dilaan bay marayaan inay dilaan ilmo laba cunug oo caseeyayaala oo midkood weliba uusan caseeyo gaarin ee gaariga tirtirayey inay dilaan bay maanta maraysaa wax laga xishooda weeyaan waa doqonnimo haddana waxaan leenahay dee ciidamada geesiyaasha qaranka soomaaliyeed baa gacmahooda idinku halaagi doonaa haddii laha idmo qarax doqonnimo ayuu ahaa maanta waxaan ranaa qarax magac u bixiyo qarax qarax doqona ayuu ahaa sababtaan u leeyahay waxaa weeye goob shacab raashinka cunayo ee maqaaxi ah ee aan qof dawladda u shaqeeya uusan joogin inay inta gaarigii hor dhigaan ay ku qarxiyaan wax laga xishooda weeyaan waxaa dhimatay saddex qofood oo laba ka midihii ay yihiin casayayaal ay yihiin waxaa dhintay saddex qofood oo laba ka midihii ay yihiin casayayaal midna uu yahay muwaadinka hadda idin muuqda dhabarkiiya ka muuqda ee lugta midig ka go'na ee oday lixdan jira ahaa ee gaari gacanka la riixo alaab ku iibinayey saddex qofaa dhimatay waxaa dhaawacantay shan qofood oo afar ka midi ay ahaayeen xamaalatada kuwa xamaasha ee baabuurta carrada qaada ee carrada jayga soo qaada kuwa xamaaliga ka abay ahaayeen dhaawacmay iyo wiilkii dhallinyarada ahaa ee qasnajiga maqaayadda rajo ahaa kuwa isaguna dhaawacmay dhaawacu waa shan qofood weeyaan shan tobar waa shacab dhimashaduna waa saddex oo laba caseeyayaal yihiin marka intaasoon waxay ku tusaysaa dee doqonnimada iyo damiirxumada iyo akhlaaq darraday ku tusaysaa ay kooxdan ay ay samaynayaan aad baan uga xunnahay allaha caafiyo intaa dhaawaca ah inta dhimaatayna allah ha u naxariisto gurmad fiican bay heleen waa loo soo gurmaday dhammaan dawladdii soomaaliya o dhan baa isugu timid